maanta ay taariikhdu tahay toddobiyo tobanka bisha saddexaad laba kun labaatan iyo labo war saxaafadeed kulan ay maanta isugu yimaadeen madaxda shirkadaha korontada ee ka howlgala magaalada beled xaawo kaasoo lagu lafaguray sare ukaca qiimaha shidaalka ayaa waxay soo saareen war-saxaafadeedkan sida la wada ogyahay shidaalka caalamka lixdii bilood ee ugu dambeeyey saamayn korukaca ayuu gaaray halkii ugu sarreeyey taariikhda kadib dagaalkii uu ruushku ku qaaday dalka yukrain qiimaha shidaalka ee dalkeenna ayaa isna kor u kacay wax ka badan boqolkiiba boqol taasoo keentay in shirkadaha korontada bixiya ay ku adkaatay inay adeega ku sii wadaan qiimihii hore sidaas darteed waxaa lagama maarmaan noqotay in dib u eegis lagu sameeyo qiimihii korontada laguna daro qadar aad uga hooseeya marka loo eego korukaca shidaalka ku yimid haddaba si loo wado adeegii korontada ee bulshada aan u haynay waxaa la isla gartay in qiimaha kilowaadka wax laga bedelo iyadoo aan tixgelinayno duruufaha adag ee lagu jiro ayaa la go'aamiyey in lagu daro halkii kilowaad ama labaatan senti laga bilaabo toddobiyo tobanka bisha saddexaad annagoo ka xun sara ukaca uu shidaalku sababay waxaan rajaynaynaa in uu isbeddel imaan doono mustaqbalka dhow insha allah dadka aan u adeegno ee degmada beled xaawo oo xilli lagu jiro adag oo abaareed oo xoolihii biyo iyo baadba ay waayeen dadkiina ay biyo waayeen iyo baad haddana intii aan demin lahayn matooradii dadka koronto waxaan siinaa afariyo labaatan saaca ama aan saacado damilan waxaan go'aansanay in qiimo yar oo santiyaada lagu daro si adeegii aan u sii wadno annagana meesha aysan nooga xirmin wabilaahi towfiiq waxaan la qabaa walaalkay xareed inta uu sheegay waannu isu nimid waxaanu ka wada hadalnay waxaa jiro gaar ahaan iyo guud ahaanba guud ahaan waxa caalamka ka jiro qofaan ka warqabin ma jiro gaar ahaanna haddii annagu waxaan u sii jirnaa meel xuduud ah oo masaafo aad u dheer ay wax nooga yimaadaan haddii ay soo korodhay sare ukacaasna waxaan isweydiinay inaannu daminno iyo inaannu dadkii si wax kastaba hanagu qaaratay aan u sii wadno adeegii waxaan istusnay dadka inaan la dhigi karin koronto la'aan sidaa darteed waxaa noo soo baxday wax ayaguna wakhtiga jiro annagoo ku xisaabtamayna aan culays ku ahayn annagana aan isleenahay bal amaa uun lagu sii dhaqaajin karaa korontadii inaannu ku darno lacagta labaatanka sentiyo walaalkay uu sheegay ayaan isla garanay inaan ku darno kilowaadkii insha allahu haddee kolley haddii sidii ay noo ahayd ay noo noqoto oo wax ay meesheedu noogu noqdaan ayadana aragti kale unbaan ka qaadan doonaa haddee dadweynaha reer baled xaawo waxaan aad ooga codsanahayaa in ay ku xisaabtamaan duruufta koronto la'aan lama noolaan karo annagana ma demin karno sida hadda ay tahayna kuma wadi karno marka waa inaan ku wadno waxa adinka aad haysaan haddii marka aragti kale laga qaato oo la yidhaahdo qofaan fahansanayn adduunku maanta uu meeshuu marayo uu yidhaahdo korontadii waa la khaaleeyeyey keliya laakiin sababta uusan hoos u daadegin waxay keenaysaa caqabad sidaa darteed waxaan leehay dadweynaha reer baled xaawo koley khaasatan aniga aadan bayle waxaan u soo waday muddo soddon sano ka badan adeegan korontada mana ayna dhici jirin inaan dhaho hadda ka hor sare ukac baa dhacay ama waxbaa lagu daray laakiin hadda duruuf baa timid insha allahu duruuftaas inta laga baxaya in la dulqaato motorada shidaalkooda lala baxo aan loo arkin inaan annaga wax ku raadsanayno intaasaan dadweynaha reer baled xaawo ka codsanayna asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu